haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynayaasha midooda afrika ayaa arbacadii lasoo dhaafay waxa uu shir ugu soo gebagaboomay magaalada kigaali ee xarunta dalka ruwanda waxaana halkaasi ku heshiiyeen wax noqon kara xarunta ganacsiga xurta ee ugu ballaaran dunida waddamada afrikaanka ahi ayaa waxa ay ku heshiiyeen suuqa ganacsiga xurta ee afrika socodka dadka ganacsatada ah ee afrikaanka ahi ay noqdaan kuwa xur ah soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay islamar ahaantaasina saxiixday heshiiskaasi ayaa haddaba waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad uu faahfaahinaya ahamiyadda soomaaliya uu shirkaasi u leeyahay dadka soomaalidaahi waa dadka ugu ganacsiga horeeya africa soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entreprenorial halabuur ganacsi leh marka suuq xori inuu jiro iyagu wuxuu u dhib yaraynayaa sharikaadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu inuu inuu sahlanaado dhanka soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa waa run laakiin haddana haddii aynu helo suuq africa oo dhan ka dhexeeya waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado badihiisa beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeenu ka helaan shaqo waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow oo aynu washadaynta iyo horumarinta beeraheenna iyo bisinesyada eebadaheenna aynu ku aynu ku horumarin karno kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad oo faahfaahinaya heshiiska dalalka afrikaankahi ee kigaali ay dhowaantan ku gaareen oo ku aadan samaynta ganacsiga xurta ee dalalka afrika maxkamad ku taalla gobolka minnesota ayaa toddobaadkan waxaa ka soo hormuuqday maxamed nuur oo askari asal ahaan soomaali ka soo jeeda oo ka tirsan askarta biliiska maraykanka islaamar ahaantaasina loo haysto dilka gabadh awstraliyaana oo justin dimond la yidhaahdo oo uu dilay sanadkeennu ka soo gudubnay nuur oo laga ceeriyey shaqada boliiska talaadadii lasoo dhaafee ayaa isla maalinta ku xigtay ka soo hormuuqday maxkamad isagoo loo haysto dilkaasi waxaase habeen uu ku bariyey xabsiga dabadeedna lagu sii daayay maalintii ku xigtay damaanad gaaraysa ilaa iyo afar boqoloo kun oo dollarka maraykanka dhegaysigiisa ayaa dib laisugu laaban doonaa bisha may ee soo socota ururka boliiska soomaalida maraykanka ee saba loo soo gaabiyo ayaa cambaareeyey sida loola dhaqmay sarkaalkaasi boliiska ah ee maxamed nuur afhayeenka ururkaasi waxiid siraaji ayaa isagoo ka maqan waddanka maraykanka waxa uu v o a la wadaagay siday u arkaan la dhaqanka iyo sida loola dhaqmay maxamed nuur oo loo haysto dil gabadh caddaan australiyaana kayskan saad og tahay muddo dheer ayuu hadda socday intaas afkanaga aanu ku kahaysanay sababtoo ah waxaan ixtiraamaynay nidaamka balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka hanaben in uu ka dheereeyey aanu dadkana la socodsiino qaladaadka uu samaynayo in aanaan raalli ka ahayn kana soo horjeedno tooshna ku iifino qaladaadka ugu horeeya horta waxa waaye qaladaad qaladka koowaad waxa waaye kayskan markii uu saa u bilowdayba isagoo oonan maaragtay dembi baariddii si fiican loo gudagelin ninkan wuxuu bilaabay in uu ka hadlo kayska isagoo runtii markaas ayadaa ka hadlaya fikradiisa iyo waxa uu umalaynayo aana ahaynse wax maaragtay ku salaysan caddayn amaba maaragtay runta meesha taale markaas ayadaa taasi waa kow markii dembi baarayaashii kayskan maaragtay baarayay ay soo dhamaystireen ee xafiiskiisa usoo gudbiyeen wuxuu ku eedeeyey in ay shaqo xun qabteen waxaanan umalaynaynaa sababtu inay tahay waayo wuxuu ka waayay meeshaas cadaymihii uu rabay uu uu markaas ayada raadinayay ta saddexaad waxay tahay in uu tegay meel oo dad oo asaga taageera uuna ka hadlay la weydiiyey kayska nuur oo uu dhahay waan jeclaan lahaa inaan christmas present aan idin siiyo laakiinse waxa waaye nimankii dembi baarayaashahabaa shaqadooda qabsan marka aniga ayaa maaragtay shaqadii hadda qabanaya marka annaga waxaan leenahay ofise nuur shay ma aha waa qof nool marka in noloshiisa uu maaragtay destroy gareeyana christmas present maa wax oo maaragtay lagu kaftaba maaha kaasi waxa uu ahaa waxiid siraaji oo ah afhayeenka ururka ay leeyihiin boliiska soomaalida ah ee waddanka maraykanka oo v o a la wadaagay sida uu arko dacwadda lagu soo oogay maxamed nuur aynu ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka magaalada muqdisho weli waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari laga keenay iyadoo guddoomiyaha baarlamaankana uu aqbalay mooshinkaasi laga keenay kadib dood dheer waxaase uu shuruud ku xidhay in mooshinkani codayntiisa lagu qaado meel uu yidhi in ay ka madax bannaan tahay faragelin oo dhexdhexaad ah kadib markii sida uu sheegay xaruntii baarlamaanka ay golaha fulinta ku soo duushay islamar ahaantaasina ciidamo dheeraad ah la keenay xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho waxyaabaha la hadal hayo waxaa ka mid ah in maxamed sheekh cismaan jawaari uu dalbaday in lagu qabto codaynta mooshinka ka dhanka isaga xarunta afisiyoni ku taalla ee lagu soo doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sanadkeenu ka soo gudubnay laba kun iyo siddeed iyo toban haddaba mooshinkani sida la rabo ma u dhici karaa maxaase hadda caqabad ah oo hor yaalla arrimahaasi waxay la faaqidi doona maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada walaaca weyn ayaa horta ay qabeen guddoomiyaha jawaari oo mooshinka ka yaallo dabcan sida uu codsadana waxa waaye in laga wareejiyo meesha hadda baarlamaanka ku shiri jireen oo meeshii madaxweynaha horey ama guddoonkaba loogu doortay la geeyo marka taas laga tago dabcan guux waxaa jira runtii wada saameeyey yani dhammaan hay-adaha dawladda maalmahan si weyn oo loo hadal haye marka arrintan hadda mooshinkan haddii lagu qabto xarunta baarlamaanka walaacu guddoomiyaha ka muujiya dabcan waxay la tahay natiijadeedu cidna ma farxad gelin doonto maxaa yeeley haddii dhinac kamid u aaminsan inuu qalad meesha ka jiro way adag tahay inuu natiijada kasoo baxda ku qanaco dhanka kaleeto ayagoo laftigeeda qolooyinkan kale waxay ku doodaan inay xarunta baarlamaanka ay muhiim tahay ayaguna taas ay diidayaan natiijada kasoo bixi doonto ayaguna isku qanci dooneen sida la qiyaasayo marka waa caqabad xoog badan oo dabcan hadda dowladda soomaaliya ay wajahayso golihii sharci dejinta iyo iyo iyo hogaankoodaba ugu dambeyn ma laga yaabaa marka arrintani isjiidka hadda sida muuqata ka dhex jira xubnaha baarlamaanka dhexdeeda sida uu suurka qabo xeer hoosaadka sida ay ku doodayaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka in muddo toban cisho lagu qaado in tobankaasi cisho gudahood ay waxaan oo dhan ku dhammaan karaan dabadeedna la gudageli karo hawsha codaynta mooshinkan kalsooni kala noqoshada maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka buuqaanba suu u bilowday baarlamaanka marna may fadhiisan dabcan mooshinkan markii laga soo gudbiyena waxay la tahay waxaa haraba waa laba maalin iyo saddex maalin wax lamid ah haddaanan qaldanayn marka iyadana way dabcan way adag tahay horta in tobankaa cisho lagu soo gunaanado hawshaas xoog badan maxaa yeele waxaa mooshinka ka yaallo waa guddoomiyihii baarlamaanka federaalka soomaaliya marka mana sahlana runtii mana dhowa dabcan wakti dheeraada way u baahan doontaa laga yaabee in xalal kalena la helo laakiin sida muuqato tobankan cisho ay sida sharciga uu qabo in lagu soo gunaanado mooshinkan suuragal ma aha isbitaalaha hadda taagan darteed aad baad umaadsantahay maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaynu ku soo gebagabaynayaa tan iyo kuldadambe nabadgelyo